in ka badan lix kun oo dhalinyaro ah iyo haween isugu jira ayaa waxa ay ka diiwaangashan yihiin hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ee waddanka maleeshiya dadkaasi ayaa ah kuwa sugaya in dibadejin ay ka helaan wadamo saddexaad wariyaha v o eda qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafa ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha ururkaasi qaxootiga soomaalida dalka maleeshiya maxamed cabdi wuxuuna ugu horeyntii ka wareystay xaaladda qaxootiga iyo waxaa dhallinyaradaasi qaxootiga iyo xaaladooda wakhtigan ay tahay aniga waxaa ahay guddoomiyaha ururka qaxootiga ee maleeshiya dhalinyarada hadda meeshaan dad badan oo aada qaxooti ayaa ku nool ay iskugu jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin dhalinyarta hadda qaxootiga dhammaan bulshaweynta ku dhaqan qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo waa lix kun ka badan waaye marka hadda dhalinyarta u badan hadda haween iyo caruur ayaa u badan meeshaan ay ku dhaqan yihiin oo qaxooti ahaan waxayna sugayaan waxay tahay waa processkoodii iyo waktiga wax ubilowdaan waa tahay marka dhallinyaradaasi halkay sugayaan marka ma yaa qaadaya dowladaha hadda u cayiman amba loo sheegay in la qaadi doono waa sidee dowladaha wakti xadirkan qaaday waa sida stral new zealand iyo canada waa tahay marka sidee u nool yihiin marka u n tu maxay ka caawisaa dhallinyaradaasi u n ka qeybaha caafimaadka oo kale ka caawiyaan iyo processkooda markaas iyo habkii interviewga markaas iyo qaabka wax looga qaadi lahaa laakiinse hadda wakti xaadirkan u n-ka support xagga dhanka documentationka oo kale ama haddii ahaaleed dhanka caafimaadka oo kale noloshoodana cuntada ay cunaan iyo halka ay seexdaan badanaa dadka meesha waxa qofkii markaas dhibaataysan oo kale community ahaan ayaan u garab istaagnaa oo community ahaan ayaan ku caawinaa oo ku support gareynaa si markaas qeybaha levelhoodka oo kale ama haddii ahaa lahayd skills training oo kale ama educationka oo kale ama foodka oo kale waxaan u support garaynaa si community ahaan waa tahay marka dadka u badan runtii waa dhalinyaro saa sheegtay markii horeba waxay u yimaadeen inay maleeshiya wax ka bartaan mise inay kasii tahriibaan amba ay qaxootigaas isku dhiibaan maya waxay u yimaadeen waa qaxootinimo iyo waddankiio markaas amni oo ku salaysnayn marka sidaas darteeda ayay inta u yimaadeen qaxooti ahaan ilaa haddana qaxootinimadii ayay sugayaan waxaan rajeynayaan waddankii saddexaad markaas loo qaadi lahaa marka dadkan hadda aad sheegtay new zealand iyo loo qaaday iyo canada marka imise sano ayay ku qaadatay inay sugaan maadaama weliba aynu ognahay in cudurka coronavirus uu sababay dib u dhacyo badan dadka qaxootiga dadkiimaa xilligii koronihii xoogaa kala gooyey marka qaaditaankii koronihii soo dhexgalay marka xilligii covidka waddankan iyo adduunka dhan afkatagareeyay marka dadka waxay ku xiran tahay sida habba qofka dhibka iyo processkiisa uu yahay iyo interviewgiisa laakiinse qofba si buu ku baxaa dad hadda waxaa joogaan afar toban sano sugaya qaxootinimo inay ku baxaan ilaa hadda weli aan la qaadin dad laba sano ku baxaa jiro dadba si sida markaas ay tahay nasiibkooda waay kuwo kale waxaa jira usoo tahriiba dhankan australia oo kale oo sii mara indonesia arrintaas tahriibka hadda iyadu waa istaagtay soo maha maadaama australia xuduudaheeda mar hore ay xirtay
arrinkaas mar hore ayaa u dambeysay wax hadda two thousand fifteenka ugu dambeysay australia tahriibkaas laakiinse wax hadda xaggaas aado ma jiraan dadka badanaaba meeshaan ay ku nool yihiin qofkii markaas ku adkaato noloshii iyo xaaladii ku adkaatana wadankiisa ayuu ku laabtaa marka dhalinyaradan qaxootiga sugaya in dibadaha loo qaado waxbarasho ma helaan qofkii markaas waxbarasho raadiyo wuu helaa jaamacada ayaa jiraan scholarship yaa jiraan aan bixino marka qofba si nasiibka siduu ku hela marka ay ku xiran tahay marka ururkiina muxuu ka caawiyaa dhalinyaradaas gaar ahaan dhalinyarada hadda waxaa jiraan qeyba hadda aan bilaabnay la yirahdo youth environment support dhalinyartaas waa different oo nationalitiska oo qaxootiga isku wada jiraan waxayna ka caawiyaan dadka dhalinyarta inay tareenaysiiyaan inay awaar inay usubiyaan skillsyo usubiyaan education inay ka caawiyaan universityga qeyba qeybaha kala duwan ee markaas u baahan yihin levelhoodka inay ka caawiyaan waay ugu dambeyn marka ma jiraan marka intii coroonahan uu dhacay dhalinyaro soo tahriibtay maleeshiya timid si ay rabaan inay isku diiwaangeliyaan qaxootigan
sidaa wada ogtahay adduunka mar ayuu iswada xiray marka hadda ayuu dib furfurmay laakiin sinse uu bilowday covidka qaf yimid ma jira wadankan oo qaxootinimo isku dhiibaya aadaa umahadsan tahay adigaa mada soo dhow
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka qaxootiga soomaalida dalka maleeshiya maxamed cabdi oo u warramayey wariyaha iyaga qaaradda eshiya uga soo waramo v o e da iyo australia ibraahim cumar baafo